gudoomiyaha degmada hodon ayaa waxa uu maanta si rasmi u dhagax dhigay dhismaha wado cusub oo la saarayo interlog taas ah oo laga herigelinayo waxda oktoobar ee degmada hodon waxaana uu gudoomiyaha degmada hodon uu sheegay in dhismaha wadadan ay muhiim u tahay bulshada degmada hodon ugu horeyn qaar ka mid ah bulshada degmada oo ay qayb ka yihiin ganacsada degmadaas ayaa soo dhoweeya dhismaha wadadan interlog la saaray gudoomiyaha ayadoo qaarad madow aan ku jirno qaarad madow baan ku jirnay waxaan u maraynaa subixii oo halkaa dhagaxa dhigahayay oo afar wadda la furay waxaan kuu sheegay idiin sheegaynaa qaarad madow baan ku jirnay oo qaaradaha la mid ahay waxaa ka iftiin ka soo baxay oo hiyo hillaac ka soo baxay waxay ahayd laamigaas qaaradda madow ku jiray maantana bilicdiisa aad wada ogtihiin iyo nafaacaadka ka soo baxay waxaad kalooad ogtihiin amniga gabdhuhu meeshaan ma mari karin meeshaan lama mari karin wax tuugada iyo dhaca iyo boobka wax ka jiray waad ogeydeen waanad garan kartaan
in xaafadda aan hodan ka deganahay waaxda oktoobar dadkii degganaa ay isku soo baxeen oo garteen inay bilicdooda soo ceshtaan waddooyinkoodana dhigstaan cali fahle gudoomiyaha degmada hodon ayaa sheegay in guud ahaan xaafadda taleex ee degmada hodon ay haatan soo gabagabeeyeen saarista interlooga oo ah markaasi wadooyin ka qayb qaadanaya bilicda degmada hodon annaga waxaan uga duwannahay inaan wax samayno meeshii maanta aan dhisnaa waxay noqotaa albaab iyo ganacsi iyo business dowladda canshuuraa ka soo gasha gobolka banaadirna canshuuraa ka soo gasha degmada hodonna bilicaa ka soo gasha waxa aan dhisaynaa ducada bulshada ayaan ka helaynaa waxaa laydinka rabaa horumarka aan wadno nadaafadda in lagu dadaalo magaaladan keliya maalin walba aniga adinku ismaka hor taagnaanayno ma isdhahayno baalgale war guddoomiyahan yaa naga bedela iyo haddaa ay dhibsateen iyo haddii kale waxaa la rabaa codkiina inay ka muuqato sababta anigana kalsooni ii ta haddii santuuq halkaan la dhigo oo la yidhaahdo amnigii waa amnigii waa idiin sugnay waddooyinka waa idiin dhisanay kaabayaasha waa idiin dhisan dadka shaqada ka helaa guryahan dhaadheer oo ka shaqaynaa maqaayadaha iyo hoteelada iyo farnuushayaasha waa idinka shaqa abuurka waa idinka nadaafaddii waa idiin hagaajinay habeen iyo maalin maamulka degmada hodon ayaa maalmihii ugu dambeeyey wadeeya howlo ku aadan dhamaystirka waddooyinka aan saarnayn wax loo yaqaanay interloga